bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraafayla melobis roogtan iyo soorbanil daratanba waliba ha ka dhawaasan warka hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhabo qodobada warkaana siinkahayna dhugunsidayaal haddii la halaal kunagada weliba ku mid ee madaxweynaha koonfur galbeed oo shir guddoomiye shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya deeq raashin oo gargaar oo la deerisay degmada xudur ee xarunta gobolka bokool dowladda soomaaliya oo shaacidiyay kiisaskiin ka dambeeyey cudurka koronaha guud ahaan dalka soomaaliya guddiga qabanqaabada maalmo xorriyadda oo shaqada bilaabay maylon ku hadlaya shirka golaha wasiirada galmudug warkaan yaasiinka gudbiya doona dhegaystayaal saas oo kale ah khilaafka masar iyo etoobiya oo sii xogaysadii heraafeyla dhegeystayaal jimafeyla waliba waa heraabnimo jimaace taariikhda ka beeganta labaatan shanta bili lixaad ee juun sanada labada kun iyo labaatan kowda antaasayt waliba hale qodobada warkaan hiraabtaanka doorkaroon saaxiibyaal ha ka dhawaada warka hiraabnimo oo faahfaahsan hiraafeyla dhegeystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigreen weliba shir guddoomiyey shirka khamiislo ee golaha wasiirada oo markaas lagu hadlaya arrimo amniga gargaarka caafimaadka weliba dhini kale warbixino ka qotoma shaqada wasaaradoole ku dhugunsisay wasiirada wasaarado arrimaha gudaha tamarta iyo weliba xanaanada xoolo wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane ilyaas khaliinleh iyo warbaahintii akhriya waxyaabahii lagu hadlay shirka khamiislo ee golaha wasiirada oo ilbaabada markaasi tinlaabnaan shirka guddoomiyaha madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigreen borodoon waybaaba warbixin laku dhuunsiday wasiirka arrimaha gudaha taasoo ka saabsan aytay safarkii madaxweyne cabdicasiis iyo qaar ku tirsan golaha wasiirada koonfur galbeed iyo kaseedan degmada weejid kaasoo hayti runtii caleemasaarka golaha deegaanka degmada wejid runtii oo runtii maylaraayo u saada wasiirka wasiirado iswarbixin kusii hoolo culus iyo meelaha ku qabaden runtii horumarada la tilaabsadi degmada wejid oo runtii maylaraayo u saada golo deegaan ee runtii iyo welati oo runtii ee runtii dhammaan shacabka koonfur galbeed soomaaliya arin horumaran ee runtii wasiirka way xusay runtii baahiyaha madaas teegan oo ambahan golo degmada weejidii ambahanta runtii oo la wadaagay golo wasiirada runtii wasaarad kastana runtii madaxweyne cabdicasiis lafta karen iskala dardaarami kaalinti iyo lati runtii iniyo degmada weejid iyo deegaanada kor koonfur galbeed soomaaliyaba iniyo wasaarado runtii ku jeysadaan haangmay laraayyuusa hadda shaqooyinka culus iyo kahaayaan runtii degmada weejid oo golo deegaan iyo welatana iniyo sii lama jibaaran shaqadiiyo kahaayaan runtii wasaarado ma kalena maylaraayniyo doorshu qaadada runtii way kaloo warbixin laku dhuunsaday wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo uu sina kudahoobi cudur maalmoogun dambe ku jaray gobolka bakool kaasoo haay runtii dhiniga xoolo runtii wasiirka maylaraay sheegay inii qiimeyn lakahaay runtii oo baaritaan dheer dareerta cudurkana maylaraay ilaa hadda rasmiyan walaa uu seeyey runtii linhayna laakiin khubaro dhiniga dhaqaatiirta ee oo ka taqasusa dhiniga xanaanada xoolo runtii iyo arintaas garanto ka hayaan waqti dhowna la rajeeya walaa uu seeyey rasmiyan cudurkaas inay la ogaada wayba wasiirka gudahoweeyey kaalinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo arintaas ku eedan runtii walqobadkan ka dambeeyey bilooyinkii wasaaradda xanaanada xoolaha tallaal ka oo dhiniga xoolaha oo wasaaraddii wasiirka usu sheegay dhammaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayay ka koobanta gobolka shabeellada hoose baay iyo bakool inay tallaalkaasi wasaaradda iyo deersiidi kumanaan kun oo runtii xoolo eena laku tallaali cudurro shal ka disan haddana waybaaba sheegay in maylaraayuusaada waqti dhow runtii arrimoogun cudurka ee gobolka bakoolna waa laku qabado doona iyo qorshayaal fara badan oo wasaaraddii degsan oo iya ka tallaabsado doonta bilooyinka haniifoo leh iyo wasiirka warbixin kugu dhiibi golo wasiirada koonfur galbeed soomaaliya way kaloo warbixin laku dhuunsaday walqabadka wasaaradda ka saabsan wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha wasiirka oo usu kudahoowi bilooyinka ka dambeeyey walaa iyo ka tilaabsatay wasaaradda ho haada lahaayeen dhiniga korontada dhiniga biyo runtii wasiirka way baaba sheegay in dhowr ceelal runtii oo tobaneeye ee luqoqodi degmada baydhaba waqti dhowna la rajeeya in la xariig jara runtii saasahaatow deegaanada kale koonfur galbeed soomaaliyana in uusa ceelal fara badan wasaaradda iyo qorshayti dhawaanna laku fuliyi doona way kaloo wasiirka sheegay in dhawaan laha bandhigi doono sharciga korontada iyo sharciga biyo oo maylaraayo wasaaradda isbuucyadaha dareer iyo golo wasiirada han bandhigi doonta runtii wasiirka way kaloo sheegay in arrimo ugu maylaraayo biyaradii deegaanada ku tirsan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool maalmo ugu dambe laha ku sheegahayo in wasaaradda iyo ka guudi jirta runtii walno sidan qadhaqsiha badaya ku qabada doonta qodobkan ka dambooyi oo warbixin guud layn ku dhugunsaday wasiirka wasaaradda maareynta iyo musiibooyinka oo runtii safar usa kaseedi degmada xudur kaasoo ka saabsanaya runtii qiimeyn baahiyaha qayladhaanka hakuweeraayay degmada xudur
dhinin kale haddii aan fiirina reed degmada xudur ee xarunta gobolka bakool wasiirka gargaarka maareynta iyo masiibooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba geeka wasiira dowlaha arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya aadam cabdinaasir ee kula wareegay deeqraashin oo lanka talgeliyay bulshooyinta degmada xudur ee xarunta gobolka bakool wasiir cabdinaasir cabdi caruush wasiirka gargaarka koonfur galbeed soomaaliya weliba us erey weliba oon ku guuleysnayn diyaaradii inku horeyta oo waday cunto daruuri ah oo markaasiti deersiyaana degmada xudur oo xaalad nolol bulshadaasiti markaas abooqden arbaadii tumiliti juun ilaa haddana weliba markaas ka diyaarnay magaalada muqdisho afartii shan kun sagaal boqol kilogaram oo cunto daruuri ah welibana mahadnagaana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka bakool iyo reer xudur oo simugle ankajawaabi baahida ka jarta xudur degmada xudur weliba deeray diyaaradii inka horeyti oo wada cunto daruuri ah oo walanqowda xaalada bani-aadami ee malaseyti ka jirta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya weliba faahfaahin kubiday kiisaskii inka dambeeyay cudurka koroonaha ee soomaaliya welibana kiisas cusub laka diiwaangeliyay gobolka banaadir tirada afartii siyeedkii saaca inka dambeeytay ee lakabaari covid nsagaal guud ahaan soomaaliya waa kun oo laka heli todoba puntland hal banaadir sida jubbaland sida welibana migel ku ah shan weliba bilan ku ah lama bogsashada weliba waa toban shan dhimasho majarta tirada guud ee laka heli tumi afar kun sideed boqol todobaatan shan bogsashada guud todoba kun laba boqol soddon iyo kow dhimashada guud weliba waa todoba boqol todobaatan shan dhinanka la wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya fawziye abikar nuur iyo agaasimayaasha wasaaradda weliba hanaanka fogaan aragga ee zoomka kulunka la qaadeyna ku-xigeenka ergii gaarka ee qaramada midoobay oo ay u heliyaan madaxda hay-adda w h o oo markaas dood dhexmartay oo dood iska saabsanaysay sidee lamaada dhina in iskaalada lahaayeen kawada shaqeynta weliba dardargelinta talaalka koorsaga ee covid toban sagaal iyo weliba koron qaadowka talaalka tallaabada hada dareerta guddiga golaha wasiirada oo qabanqaabyaha munaasabada maalmo xuriyadda qaranka oo ay wajahaan weliba kormeerana xarumo ka dhigi doonaan maalmaha xuriyadda malaseyti oo ku dararta diyaargarow adag oo niska diyaar yahay maalmaha qaranka qiimaha bileeran onkafadhi soomaaliya guddigan oo uu soo gaamiyo wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cusmaan abuukar dube oo ah gudoomiyaha guddigan qabanqaabada waliba kormeerka bilaabana tiyaatarka qaranka malaseyti oo kooxda hobalada waabeley iyo ku wadaan diyaar garowga iyo weliba isku dubridka hobalada fanka ee kuqib aada doona maalmaha bilan ee munaasabada xuriyadda guddigan weliba sii gudbanaa daljirka daasoon malaseyti oo lakuwada qurxin weliba naqshadeen hanaseyti oo lanka talgalay dabaaldega shacabka soomaaliyeed welibana malaseyti guddiga ka dhawaaya dhalinyaro tamaashaad iyo weliba diyaargarow unroogdi daljirka daasoon welibana wasiirada qaar ku mid eyo walqobodana shaqadii malaseyti likuwadi howlgal kureed weliba guddiga kormeershi ee ka deerayay taalooyinka dhagaxtuur iyo weliba sayidka oo ku mid ee goobaha ka dhihi doona munaasabadaha walibana shaqaalaha owlasayti wada kala dardaarmeen inay sii dedejiyaan shaqada maadaama foodan ay hayaan maalmo xuriyadda ee la dabaaldegahaya madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor weliba uusu gudoomiyey shirka toddobaadle ee golaha wasiirada shirka golaha wasiirada oo markaas ku qeybgeliyay madaxweyne ku-xigeenka galmudug weliba toddobaadkan ku hadlay reed anfiroka xeerhoosaadka golaha wasiirada galmudug dhinaca kale wasaaradda biyaha iyo tamartii weliba golaha la wadaagtay xeerka maareynta biyo meelo wasaaradda beeraha la ku dhugunsiday warbixin la xiriirta dhibaatooyinka uusa ka hayay deegaanada galmudug madaxweynaha galmudug weliba golaha ka dalbaday dardargelinta howlaha muhiimka eh ee maamulka iyo kumidayeen in wasiirada iyo rojan amaba rojan safaarad badan oo markaasaytan kama qinin deegaanada eedna maamulka galmuduga meel dhegeystayaal warka heraad masiinku kuwaha weliba idaacadda raadiaha baydhabo ee magaalada baydhabo ka dambeyntii dowladda masar weliba iskadiyahatay inay xoojida awooda diblomaasiyeed iyo tagmilitariba ee ka latay gudaha africa xilo kooransii ka haytay muranka kuladhexeeya wadanka etoobiya ee saka kahay dhismaha biyomareenka bileeran ee dalkaaseyti ka dhisaya webiga nail ururka jurafiyanada masar ee lasuubi kunsiyad boqoltoobaad ishantii weliba iyo keediyana dukumenti muhiima oo ka turjumo danta fog ee masar iyo ka lata dalalka kahooseya ee saxarada africa walibana dukumentiya seyti ku mid ahaa khariidad taariikhi oo markaas muujiyow in xuduudaha koonfureed ee masar iyo dhiyaan harada victoria ee bariga africa ururada juqraafiyanada weliba lakusuubiyey ee miladii boqortooyada masar ee muddada badan jarti taasati oo suudaan hoosyaantii maamulka masar iskana daydii in markaas etoobiya ay ka qobsatay awood military intiin dhexayti kun siyeed boqoltoobaad afartii ilaa iyo kun siyeed boqoltoobaad tidhiti arrintaasati oo ka dhamaatay guuldaro bahdilaad warka dhegeystayaal isin ku dhugunsaashan idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibayaal hiraabtaantani ku ineen xasan aadan khayre farsamee warkan waramada dhegeystayaal inta dhidan kulman saasyo nabadgelyo